munaasabad kooban oo ka dhacday aqalka madaxtooyada islamarkaana ay ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha cusub iyo ra-iisul wasaarihii ka horreeyey xubnaha golaha wasiirada wakhtigooda dhammaaday iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid uu xilka maanta ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha cusub oo uu ku sheegay shaqsi khibrad u leh howsha loo magacaabay wax badanna ay ka filayaan isagoo sheegay in xukuumaddiisa ay dalka soo gaadhsiisay heer ay doorasho ka dhacda guud ahaan maamul goboleedyada dalka shacabkuna ay ka qayb galaan dalku meel fiican buu soo istaagay horumar weynna waa gaaray runtii in afartii sanaba intuu isku yimaado doorasho ay dhacdo markaas dadka qofka ay gartaan iyo xukuumadda la garto inay dalka hogaamiso in dalka loo dhiibo dhib kastoo jira dhibaato kastoo la soo maray laakiin dalku uma hakan uma istaagin wuu ku socday doorashaa la qabtay maanta isodurka maanta aan hayna ayaa la gaaray waa mahad ilaahay weeye wakhti adagaa la marayaa wakhtigoodii loo baahan yahay amniga in la dhammaystiro abaaraha jira runtii wax weyn laga qabto ummadda soomaaliyeed ilaahay unba abaaraha ka qaado waxaan ku rajo weynahay ra-isul wasaaraha cusub oo aan aqaano kartidiisa aqoontiisa khibraddiisa iyo runtii da iskuwadkiisa inuu dalka meesha u taagan yahay wax badan ka badeli doono horena usii wadi doono waana rajaynayna insha allah afartan soo socota in si xasiloon ay siyaasaddaas ku socoto dalkana uu ka baxo meesha uu maanta taagan yahay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre oo maanta xilka la wareegay ayaa ka sokow inuu u mahad celiyey ra-iisul wasaarihii ka horreeye sheegay inay dalka soo gaarsiiyeen meel wanaagsan ayna kasii ambaqaadi doonaan wuxuu goobta ka sheegay inuu si dhaqso leh ku soo dhisi doono xukuumad taya leh uuna wadatashi dhinacyo kasta leh la wadaagi doono qaybaha ay qusayso si loo helo xukuumad ku fadhida kalsoonida shacabka waa mahadsantihiin maantay waxay ahayd siduu ra-isul wasaaruhu sheegay maalin aan u imid halkan inuu ra-isul wasaarihii hore baro golaha wasiirada ee sii haya xilka intaan ka soo magacaabi doono haddii la idhaahdo dowlad cusub oo dalka hore u sii wada haddii ilaahay idhaahdo annagoo wadatashi samayn doonnaa ayaan soo dhisi doonnaa xukuumad waddankan meeshii uu taagan yahay ka sii ambaqaada shacabka soomaaliyeed iyo kulligiin dadka siyaasadda ku jirana waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan noo fidisaan si dalkan kulligeen annagoo wada jira aan hore ugu wada ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa dhanka kale ka hadlay xaaladda abaaraha ka jira dalka soomaaliya oo haatan gaaray meel halis ah isagoo ugu baaqay bulshada soomaaliyeed sidii loogu gudban lahaa dadka ay saamaynta abaartu ku yeelatay maalmaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdaa waxaan shacabka soomaaliyeed oo dhan ka codsanaya inaan kulligeen meel kas u wada istaagno ooan isku dayno inaan wax ka qabanno dadka soomaalida ku dhibaataysan abaaraha dowladdayda iyo aniguba maalmaha soo socda waxyaabaha ugu horeeya oon wax ka qaban doono waa masiibada abaaraha sida dhibka hadda jira looga bixi lahaa iyo sidii aanay dib dambe u soo noqon lahayn waxaan marka u yeerayaa haddii ilaahay yidhaahdo aan ka codsanayaa ganacsatada culamaacudiinta dhallinyarada dumarka aqoon-yahanada madaxda xildhibaanada baarlamaanka labada aqal cid walba oo soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsanno dadkeenna annagu aan u gargaarno annagu haddaan gacmaha isqabsanno ayaan cid kala caawinaad weydiisan karnaa mar labaad waxaan u mahad celinayaa ra-isul wasaare cumar cabdirashiid iyo madaxda halkan nagala soo qayb gashay xilwareejinta ayaa ka dambeysay kadib markii shalay ra-iisul wasaaraha cusub uu codka kalsoonida ka helay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya saynaba bukar maxamed v o a muqdisho